dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhalinyaro intay tahriibeen oo dhibaato badan soo mareen ugu dambeyn dalkoodii dib ugu laabtay iyagoo aan gaadhin wadamadii yurub ee marka hore hadafkoodu ahaa waxa ay ka sheekeynayaan qaar ka mida dhalinyaradaasi habkii dhibkii maray iyo oo haatan ku kala nool magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo burco saare cidla nuur ayaa inoosoo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan shaqola'aanta baahsan abaaraha soo noqnoqda iyo dagaalada waa marxalado dhallinyaro badan oo soomaali ah mugdi iyo hubanti la'aan ku gadaamo mustaqbalkooda waxaanay dhallinyaro badan ku keenaan inay galaan socdaallo aan la ogayn bardhammaadkooda waxay ka tahriibaan dalkooda iyaga oo filaya in meel kasta oo ay tagaan ay ka nolol fiicnaan doonto waxay gacanta u galaan magafayaal ka ganacsada nolosha bini'aadamka balse socdaalkoodu rafaad badan kadib raaxa kuma dhammaado kuwo badan ayaa dalkoodii ku soo noqda iyaga oo niyad ahaan iyo jidh ahaanba dhibaato badani soo gaadhay balse waaye aragnimo badan la soo gurye noqday barnaamijka toddobaadkan waxaynu sheekooyinkooda ku maqli doonaa dhallinyaro tahriibka waxyeello badani ka soo gaadhay balse haatan magaalooyinkii ay ka tahriibeen ku noqday kana warramaya waayahoogii nololeed aynu ku horumarno mubaarak cabdiraxmaan oo magaalada hargeysa ugu warramay wariyaha v o a khadar maxamed cakule sideed iyo toban qofaan yaman ku tagnay yamanna waxaan ugu tagnay dad kale oo rakaab oo iyaguna meesha horeysi joogay
waatay markaa qorshihiina bal haddaad dadka usoo warjo maxaa lacag bixiseen lacag maanaan bixin horto yaman ilaa somalilan laakiin ninka magafaha baana sii qarshgaraynayo oo nafangaraynayo si markaa namibiya tagno uu nooga qaado lacagtaa waatay yaman markaad tagtay bal haddaba halkaa sawirka nooga bilow yaman aduu horta waxaan joogay muddo soddon shaa oo dad la ururinayay laakiin adugu koob iyo konton qof baan ahay intaydaan yaman joognay laakiin dad kale naguma soo biiriye koob iyo kontonkii qof unbaa ka baxnay badda cas baan galnay suudaan baanu dhaqaajinay waxaan ku jirnay baddaana toddoba cisho iyo toddobadii habeen horta cuntana noomay saarnayn dootaanu cunnaa noomanay saarnayn biyaan cabnaa laakiin waxaa la siinayay biyo aduu kiniinaysan oo kiniin lagu daray qofku saddex qof baa caagad litira lagu siinayaa litirkaasi saddexdiina qof marka laidiin soo dhiibo waxaad soranaysaa waxba idin kagama fila qof keliya taba ma deeqaysaba laakiin markaad saddex jeer ka bato waad dabiraysaaba oo qof dherigsan oo kale aad noqonaysaa xilligaa xilligiisa ma gaajoonaysa waqtigaa waqtigiisu ma cunto u baahanaysaa waqtigaa waqtigiisana biyuhun baa lagu siinaya marka dadkan horta waa dad aan caadi ahayn oo xashiishad iyo daraagis iyo waxbay isticmaalaan nimankan tahriibiyaasha magafayaashu aduu dad waaweyn iyo dad yarar dumar xataa caruur wati baa nugu jira oo dad waaweyna dad ciyaala nugu jiray waanu fara badnayn waxaa la marayay isbaarooyin iyo xuduudo waxay nagu dhahdeen nimankani isqariy oo sidaa u foorarsaday yaan xabadoodii ku dhicin gaarigu isagoo socda unbuu taandhadii dhex galay ka dega unbaa lanagu yidhi dumar iyo wax meesha deganaana laamayo waxbay jiidjiideen sidii raadka gaariga loo qariyo ha askar baan eerinaysay waa suudaan gudeed ha marka askartaas aduu buulkaasaan ka galnay gaariguu ka baxay meeshii raadkiin waa la qariya askartii iyo gaariga meel isla marin wallahi allahu aclam lakiin annaga meeshaasaa lanagu dejiyey yare buulka
marka sida muuqata halkaasuu tahriibkii idinka bilaabmayaa berigu intii hore bad baa kusoo safrayseen waxaa noo yimiday niman suudaaniysa oo gaariyaal xajidaa wataa xawaare halkii u dambeysay qofku hadduu dhaco iyo haddii kale lama ogaanayo hawada meesha ka dhacaysa waxaad soranaysa malaha dee tani waaba tii ku dilaysa haddii ay ku qaado marka annagu waan isku ururnay waan isxeejisanaynay sidii baanu ku galay saxaraha
markaa saxaraha libiya wax fikira mubaarig ahaan
saxraa horta adoo dhibta waan maqlayy oo consomna waan ka haystay ha fikirkan ka aaminsanaay iyo fikirkan aan ku arkay way kala duwanahayn laakiin waxaan kala kulmay meesha dad dhintay oo markaad saa saxraa gushiro lafaha biniaadanka daadsan baad arkaysaa oo calaamada waddada la maraya waxaa lagu garanaya lafaha biniaadanka lafaha biniaadanka haddeen oolin meeshaas wadda maaha baa laleeyo lama marayo dadkan baad horta ka qiimeyn kartaaba bal consomka ma ku gaari kartaa hal hadafkaagi ma ku gaarsiin karaan mise kuma gaarsiin karaan dadkaasi boqolkiiba boqol waa dad aan ku gaarsiin karin hadafkaagi sida loo dhaqmayo dadka loo leynayo dadkiina xooliyiin oo kale sitaa gudweyn baa lala dhacayaa oo inta saxaraha ku dhimatay baaba ciidaa ka badan markaa gaarhigi marka lagu wareejiyey waxaan sii soconay gaarigaanu saarnay gaarigu waa gaariyadan waaweyne saddex cishro iyo saddexdeedii habeen baana cidna nala hadal cidna noo juuqay uun meelaan soconno meelaan lagu wado aanaan midna aanaan ogeyn gaarigii siduu noo waday wuxuuna keenay webiga webiga niilka weli saxaraha badankiisi maanaa gelin lakin waxaan geli doonaa saxaraha badankiisa markaan webiga ka taloono markaa webigii baa lana keenay markaa markaan muddoadu meeshii fadhinay waxaa noo timiday doonyar baa noo timiday markaa saddex saddex qof marka noo tilaabiyey labaii kontonkii qof waxaa la saarayay laba gaadhi oo kuwa wanaaji ah oo qabaal ah suudaan qofka joogaa waxaa laga iibinaya nin makafaabaa imanaya soo dalbanaya odhanaya waxaan u baahanaya dad intaasa markaa ninkan lacagtii waa adiga kugu soo fangareeyey marka hore kugu soo waday iyo lacag ka badanba wuxuu ka helayaa ninkan kalu kaasi iibinayo markaa sidaa laiskugu warwareejinay laiskugu warwareejinay loo kala iibsanayo ay dadku halkaa ku baaba-aan markaa adigu wallaahi anagoo naf ku noolayn dadkooda dhiyacay yeesheen gaajadii iyo iyo rafaadkii hadafkii igu jiray marka hore ahaa inaan yurub tago wuxuu iga baxayba markaan saxarahan iyo dhimashadan iyo geeridan iyo rafaadkan iyo noloshan aan arkay aduu halkaas waa meeshii waxay ahayd lacagta lanagu weydiiyey xaafadihiinii la hadlaa muddo saddex shaa haddaad ku bixin weydaan toban kun oo dollar lafiin idinkaa dilay waa calaa qof qofkiiba toban kun oo dollar baa la yidhi markii hore makafaa halkan naga qaaday beenbuu noo sheegay wuxuu nagu lahaa lix kun baa layska qaadaa way fududahay markaab waad baxaysaan toban kun oo dollar baa lagu yiri keena saddex shan weliba gudahood haddaad ku bixin weydaan idinkaa lafiini dilay wallaahi annaga horta dee lacag maanaan sideen xaafadahayagina lacag kumaanaan ogeyn jirdil baa bilaabmay dadka in bud lala dhaco oo sidii la doono la goco horta afar laatan saacood safaad ku jiraysaa waxaad sugaysaa telefoon telefoonkaagu in kuusoo dhacayo ama hooyadaa kusoo garacaysa ama aabaha kusoo garacayo ninkaa makafaha ilaa u dhiig daadiyo mooyaane oo qof dhiig ka keeno mooyaane ma baxayo anoo meesha ku jira oo rafaadi dhammaaday oo muddo bila ku jiray oo bilkaaba xaafadii soo qaadhaamaysay oo meelaha lacag laga soo horinayay adigu bishaas dil baa igu socday hortabaddi baan diyaargarownay baddii markaan tagnay adu baddi waxaan usii soconay mudo laba cishaa labada cisho waxaa lanagu qaaday booyad booyadan shidaalka lagu qaado kalea iyo biyaha iyo ayaa lanagu qaaday waa lanagu daboolay naqaska iyo kulaylka iyo say ahayd maad malaynin meelaha dad sideetan qofa ayaa booyada ku jira oo lanagu saaray baddii markiina geysay badda waxaa lana saaray balastic balastigan taayirka tiyubka ku jiroo kalea oo si doon ahaan u samaysan oo qaabkii doontao kalea ah oo saddex khaanadooda oo saddexda khaanadood kala xidhan yihiin ayaa lana saaray waxaan ku jirnay saddex cisho iyo saddexdeedii habeen waxaa nagu dhacday doonta matoorkii ay ku shaqaynaysay ayaa naga xumaaday saddex qofaa badda nagaga dhintay intii kalena waa lasoo qaqabtay wixii la badbaadin karay waa badbaadinay saddexdaa qof markii baddii nagaga dhinteen ilaahay umanu tala saaranay aduu ilaahay faraj buu noo furay waxay noo soo direen markab markabka markaa libiya laga lahaa markabkii markaan soo fulay libiya dib lagu soo celiyey markaa horta nin waliba ma doonaya de inuu soo noqdo de isagoo waxaa soo rafaad soo maray maantana de ay kuleeday dee haydi waan kusii qaadaya ma jecla inuu soo noqdo adugu waan meeshii waan ka baxsaday saad u qabtay waan daaqadii iska furay waan booday deedna halkaa madaxa ayaan dhulka ku dhuftay meel weyn baa say dilaacday dhiig badan ba iga baxay lugnaad wax baan ka noqday sidii baa lanagu soo celiyey haddana saldhig kale ayaa lana keenay saldhigaasoo noloshiisa nulaha aada u adkayd oo adu sidaa ha ad ka yaabiso ayaa lana keenay sidii baan ku go-aansaday inaan iska soo noqdo markaa mar saddexaad inaanan isku miirin ha go-aankii ugu dambeeyey aan ku fikiray wuxuu ahaa inaan waddankaygi ku noqdo waddankaygii meel dhaantaana ayna jirin waxaan go-aansaday inaan waddankaygi ku noqdo waxaa joogtay hay-ad i o m la idhaahdo i o m baa gacanna siisay oo sidii baa i o mta nagu soo qaatay
imika hargeysaad joogtaa waxaa soo rafaaday kadib waad nooshahay maanta imika hadda oo aad ila hadlayso mubaariga muxuu yahay qorshahaaga ugu dambeyn wallaahi horta haddii ma mar kale aad doonaysaa inaad xeelad kale ku tahriibto ma inta noloshaada kaa dhow waxaad doonaysaa dalkaaga hooyada joogto may wallahi horta waxaan soo ogaaday markaan tahriibay wadanimadnimadu waxay tahay lakin waxaan soo ogaaday waddanku hooye qiimaha uu leeyahay wallahi hadii lagu dhax tahay imika diyaarad bilaashaa lagu saarayaye yurubtay waddankaygaan ka jeclahay waayo waxaan ogahay waddan kale sida lagula dhaqmayaba ha ha ha go-aan baan ka gaadhay dibna ugu noqo isma lihi waddankaygaan ka shaqaysani waddankaygaan iska joogayaa biidniillah si la mida mubaarak cabdiraxmaan oo aynu sheekadiisa dhagaysanay ayuu yaxyo bootaan oo ku sugan magaalada muqdisho hagardaamooyin badan kala soo kulmay tahriibka waxaanu isaga oo abaal ku qabo ku noqday magaaladii muqdisho ee uu markii hore sida nafhurka uga tahriibay yaxye wuxuu u warramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis berrow magaceyga koowaad waxaa waaye yaxye bootaan shire waxaa baxay labadii kun toban iyo sideedii bishii labaad wax ka tegay magaalada muqdisho kadib safarkii oo sii maray dhowr wadan etoobiya suudaan kadib adiga waxaa sii maray saxraha saxaraa markaas sii maray dhibaato badan rafaad badan oo dad badan nooga dhinteen nooga rafaadeen oon iyo haraad iyo baaba u rafaadeen meesha kadib ilaah amarkiis markii dambe waxaa tagnay libiya meel la dhahayo kufra kufra waxaa joogay sanad iyo xoogaa sanadkaasaa joogay waxyaalo badan oo indhaha qofka bili-aadminka maaragtay aanu fiirsan karin dhimasho baahi oo adigii ku xanuunsanaysid meeshii jirdil bac lagugu dhalaalinayo silac badan yaalo laba kun sideed iyo tobankii marka aad soomaaliya ka baxaysay noloshii aad markaa ku jirta soomaaliya aad joogta xilligaas iyo wixii aad islahayd soomaaliya kuma haysatida raadi maxay ahaayeen horta soomaaliya markaa ka baxay waxaa ku haminayay waddan shishay inaa aado inaan taalo lacag shaqo waxyaalaba ilaa markaa waa laguu soo sawiraa dhallinyaradu isku soo sawirayso waxaa lagaa dhaadhicinaa inuu waddankaas yahay waddan wax badan laga helaayo wax walba oo naftadaada kaafi karo aad ka helaysid aniga xamar markaa ka tegayay alxamdulilah waxyaalo badan waa iska haystay kenya ka imaada markaas oo soomaaliya maa laba kun toban iyo toddobadii bishii lixaad soomaaliya imaaday anoo marka soomaaliya shaqo ku haysto wax walba ku haysto liga dhaadhiyay in qurux iyo iftiin waddan shisheeye oona qaaday markaasay igu dhalatay inaa maaragtay ka tago dalkii oo waddan shisheeye aad waxaa la hadlay yar magafee oo aqaano meesha joogo dalka soomaaliya la joogo laakiin markaas hadda jiray suudaan jiri isagiyaa ila hagaajiyey oo ila dhameeyey qarashka a ku baxayay koolka banaadir waraaqada dhalashada baasboortka wax dhan asaga iisoo dhameeyey waraaqad oo minaxa waxbarasho eh oga baxay soomaaliya magafaha marka aad hadalka u dhigtay waxaasoo dhan kuu sameeyey heshiis noocaa idinla galay muxuu idiin sheegay markuu heshiiska idinla galayay ma waxaandha inuu feri idinkugu dhammaynayo oo bilaash ah mase wuxuu idiin sheegay markaad libiya tagtaan inuu lacag idinku soo dalixi doono muxuu idin yiri horta lagu sheegi maayo lagu dhihi maayo markaa halkaas tigtid lacag lagugu soo dallaca waxaa lagu dhahayaa inta waa kaa dhiibaa laakiin wixii markaa halkaas ka dambeeyo iska dhiib inta kale oo qarashka ilaa qayb ka mida lagugu soo dallacaa oo wax yar oo ka mida lagugu soo dallacaa kadib markii lagugu soo dallaco waxaa lagu dhihi waddankaas markaa tegtid oo libiya waa kuu dhow yahay waddanka wax yara u soconaya meeshaa rabtay adiga niyadda inta lagu dhiso lagu dhooni oo waa kana waddanka lagu soo dhowey kadib lacagta halkaasa lagaaga qaadaya lacagta inta yartaa kaa dhiman adaa iska dhiibaa waalidkaa iskaga dhiiba kaa dhiibaa waxyar waaye kadib markaasaa waddanka lagaa tigtida lagaa dhalaalaa lacagta mudda hadda ayay ka ku dhinteen waa gartay meesha aad ku xirnaydeen magaaladan la yidhahdo kufra ee libiya ku taala sidaad ii sheegtay noocee bay ahayd horta meesha anigay ku xirnaay bannaankay ka taala magaalka oo meel bannaanka ka ah waaye qol yar waxa ugu jirnay shan boqol oo kale qofwada ku jirnay shanta boqol meeshii nadaafad ma lahan waxaa lagu dhahaa markii lagu dilo waaridkaada wac waaridka markaa wacdo lagu dhaho waaridkaada wac waaridkaa la waca muddo waa loo qabanaa muddadaas loo qabtay ayadoo ah muddo yar oo waaridkiina aana ku bixin karin lacagti waa gartay kufra ma lacagaa lagaaga sii daayay kufra lacagaa laga sii daayay laakiin ayadoo saasay tahay afar doonaa ku baxan afarteeni doon doontaa saarnaayaa afar habeen bis baddaas ku jirtay afar maalin laakiin doomihii kale nala saarnaay intii lasoo dabamariyaa la qabtay oo libiya lagu soo celiyay ayakana raggaas saas lagu sameeyey hadda qaarkood waxay ku jiraan god benuuliid ku yaallo oo labaatan kun oo xukuman yihiin yaa xukuma dowladda miyaa xukumta ma xukumeen magafay u xukuman yihiin markiina lasoo qabtay waxaa dalbanay wadankii inaa iska hela waa tahay waa sheeko runtii xanuun badan waxaan rabaa inaan sidoo kale ku weydiiyo un-ka laidinku wareejiyey sidee dib la idinkugu soo celiyey soomaaliya
wadankayga markaa aad dhahayaa lii celiyo safaaradaada loo caalalay safaaradaada ha kaaga soo jawaabto inay waddanka ku qaado safaaraddii ala wacay safaaradd way kasoo jawaabi weysay muddo adee lix bilood keliya waxaa sugayay inaa waddankayga lii celiyo bis oo lii rafaadaayay lii dhibaataynaya waa gartay laba kun iyo labaatankia lagu soo celiyey muqdisho aad timid maxaa noloshaada hadda iska bedelay xoogaa waa iska bedeshay laakiin marka hore waddankii marka hore aa uga tegay qarax rafaad silac oo dadka qaar loo geysaya dhallinyaradii waddanka oo weli ay taaganta aa weli dalkii rajada xataa ku lahay dalka weli aan ku sii lahayn oo mar waa baxe haddana ay niyadda iiga jirto sababtoo iiga jirto wadanka wixii ka jiro asdhahani oo maanta yaxayow xataa haddaa baxda haddana waaridkanioo bal adoo marka hore ka inkaarsaday haddana bal duca ka raadinayo aan u jooga ma ahane laakiin sid kale haddii ahleed oo sidaa iskaga tegi laha ani waxaa soo arkay in ciidda taliya qabto loniyo dhulka adiga maa iskale ragga qaar maanta ani aa markaa imaada kala teliyey intay hadalkayga maqli waayaan ee baxeen oo maanta cabaadkooda iyo rafaadkooda fiidiyooyadoo meelaha yaalaan waxaan ku dhilaanayo dhalinyara wadankiina waxaa nii dhaawamalaha wadankiina jooga inkasta oo mubaarak iyo yaxye ay dhibaatada tahriibka ka soo gaadhay kala mid yihiin kumanaan dhalinyaro soomaaliya oo boqolaal ka midihii ay ku dhinteen safaradii tahriibka boqolaal kale ay soo guryo noqdeen boqolaal kalena ay yurub u gudbeen balse ay ku hungoobeen filashadii iyo muuqaaladii meelo awaalka ahaa ee ay maanka ku haysteen haddana gabdhaha ayaa ugu sii nugul waxyeelada tahriibka ka soo gaadha dhalinyarada soomaalida waxaanay dhibaatooyinkaasi kaga tagaan saameyn aan muddo badan ka bixin niyaddooda intooda badanna hablaha way ku adag tahay inay si qoto dheer uga sheekeeyaan mushkiladihii ay la soo kulmeen shaaro cumar sidaad maqasheen dhibaato xagga lagu soo koobi karayana maa laakiin aad bay u dhib badan tahay maxaad ka xusi kartaa dhibaatooyinkii ee kaa soo maray tahriibka ama damad gabadhahayd kolley dhibaato badan waan kala kulmay laakiin alxamdulilah haddana iminka dib wadankayga waan uga soo laabtay ilaahay baana mahadale guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkani waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo